kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena maanta waxaa uu idinkaga imaanayaa barnaamijkan magaalada baydhabo waxaan idiin soo jeedin doonaa anigoo ah mukhtaar sheekh aadan dalmar barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa hadduu allaha awoodda le ogolaado maadaama ay jireen dad badan oo barakacyaal ah oo ku soo xoomay magaalooyin badan oo ka mid ah dalka soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo taasoo ay ka dambaysay kadib markii ay ku dhufatay abaaro baahsan oo muddo saddex sano ah aysan ka da-in wax roobab ah beerihiina ay noqdeen kuwa aan dalag badan laga soo goosan guddi loogu magacdaray guddiga ugurmashada dadka soo barakacay oo ay magacowday dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo howshiisu ay ahayd sidii uu wax ugu qaban lahaa dadkani tabaalaysan ee u baahan gargaarka haddaba dadka barakacyaasha ayaa waxaan weydiinay su-aalo badan oo ay ka mid ahaayeen guddigan intii la magacaabay ilaa iyo iminka howlihii uu qabtay iyo sida ay ugu qanacsan yihiin waxayna ku jawaabeen sida tan magacayga suudu xuseen cabdiyaalyiraahdaulgarasmeellayiraahdobeero dhexdooda carimidoaan ka imaad mayaxan ku tabti deegaanka abaar saddex sanaan abaar qabne
meeqee bilood inta roogda marku waxaan jooga afar bilood adii ciyaalka may ku koobantihiin qoys ahaa lix qof baan ka koobanna
muddada hadata inta roogdo dad gurmad ha ka deersiyey oo raashin iyo bacda guri saarati iyo daawi iyo jaraana bac mar baan warsan wax yar ka soo qaadanay boqol iyo lixdan qof aa inta degan boqolkaa wax qaadatay lixdankana waxuma qaadana macnaha idaacadda warsan cabdifataaxi qeybtoon dhaaha foundation taasaa walaasan siidi
marna koonfur galbeeda waxna yaro beriis noo keentay boone naagaha qaar qoryay jireen qaarna waa joogeen markuun gudiga
guddiga oo gurmadka abaaro gaabilsan oo dowlad goboleedka koonfur galbeed madaxdii oo inta siinkooyeen raashin iyo ballanqaadiyi siinsuubiyan jaraana wax noola ballanqaaday wax noola siimaana arkin annaga halkaas maraan noola imaaday ad ahaan markuun ka qanacsantaa guddigaas shaqaduu isahaay ini etato si cadaalad ahaan ku bahay mise wali islataa guddigu islay ka garaabadohay magaaga qaxootigma un ilaa hata walmaynin qaban aniga waxaasoo afaarahaas dhan kama warqabo meeshaan soo dega qaxootiyana intaasaa mar la isiiye guddigun magaagin awalka qaadadee beesilahan dhiibee waha qaadaayan ilaa hatan wal mahadsan deersan markuu shaqadii oo ka qanacsantaa isha waxay aragday xukmisaa moog ani ninka kale markuu wax qaadan aniga maan arkayn laakiin isha waxay aragday xukmisaa ma sheegi kara beentaas dhaqaalaha laha ka qaadi markaasaan wax qaadan dhaqaalaha laha ka qaadadi qaxootiga daraadiis guddigana lahan dhiibi mahadsan deersin markuu shaqadii oo ka qanacsantaa wax kaloon annaga qaadanay oo meel waxna soo gaaray oo kaloon labadaas goor hayn ma jiraan annaga kaamkaan waxi joogo wax baahu dhumaad wax ka guuri wax rafaad wax hadda beerihi oo hadda wax yaroo abuur ay ku tataagan yihiin u noqdo wartooda biyo kuma jirto hadda beertooda wax ku yaala ma lahan dadku waa iska kala carareen guryaha qaarkood hadda waa laga wada tegay may fariin adira fadi markuu haddii wax noolahay wax inay nolsiiy haddaana noolahayninaa dee ilaahayba hadduu qadarasaan dhahayna annaga
magaga iido riingalaree ciidan inta ku qoyti ara bootis arao buulgaras arao deegaankii ah haye inta marka ada qoyti adii qoyska markii inta qoyteen intiisin roogdaan muddada ee meeqa doonta
sadde bilood iyo afar bilood oo kaleba baa dareemagna afar bilood balin ba afar ka aaday ciyaalka may ku kooban yihiin iyo ada
ciyaalkay todobo adii aada holliga daroon tomo okay tumankiin qof oo afarta bilood inti roogdaan wal kaalme ah sindeeri jaraana kola wal ilaahay indireebani minan maryay laakiin walna kursul maayo baan ii walba waab aragnay wal yunu haddahan deeri fayli male laakiin wal badan oo ilaahay indiinay malka qadnay wal yaroo arday ontoob ontoob ay midaya danik saari wali jaree guddi oo heer dowladeed eh oo aan qaabilsan gurmadka abaaro maamulka koonfur galbeed inta siinkooyen raashin iyo beesi iyo bac iyo siinsheeneen oo kaalmadii caalamkaa siindhiibii sangareen jarte kaamku haa beesi wal siinsiyaa ilaahay indine suusaaraa jara ilaahay beese kale ilaahay inde mobilal siinsiyaa beesin badan walan arhi laakiin walyuna haddanuna deeraynana sii kaleen maleh markuun maadaama dhaqaalo madaga kiigin lahaga qaaday beela caalamka iyo bulshada soomaaliyeed oo ka tabarucan iyo jarta guddigana lahaan dhiibi waan walbala siin sheegna shaqadii oo haayaan ka qanacsantiina markuun inta gurleeb koynay dhableeb koynay hooba aragday ilintan ka daasoo guluumul lagadahay meelahay dhabuku koyamay waa raashinga oo guddiga gurmadka abaaroo sinshaani leey marley sinshaani jarte malan igu male markuu raashinkiisin helaasan intee ku helaasan gurmadka ataasin deero
walbinu hadaan saas oo aragday wallahi nin sheeno hay laakiin gordan ma tooban oo ursurin wali kale arday oo kalma bishay laakiin gor wallahi marka qabo hay shood shoodo oo walaa wala lama wakiil ee dagar Soomaali han dhiib lalahay wali an walwina aan u ma laakiin walwina hadda aragday si uu fadaani gifni adoo guri ma haysan ay inka damboyntii may faringa diraas heenin noolayo ilaahay indinta ilaahay dhabdhaam ilaahay antin noolayo wala nasiyo fadaani kulli ilaahay indinne bisaasan baahanay nirta
bismi illahi raxmaan raxiim waliba ahaa walaalow gudoomiyaha kaamka buulo garas magacayna wali lere cabdixareed aadan yalere marka may jartee ma aragne nidaamka samafalka haddaan dareera sida hay-adaha ama guddiga abaaraha way waaha maka ganacsanini way baanka kaga nacsanaayne way aragahayne in meel boqol jeer amal meel walla siyaw meelna ma aragne maaba liin kor sulumaan marka arrimahaas wali an aragnay caramo oo midibta koor camal aan aragnay de weli badana codsadeeyaha hay-adaha samafalka iyo maamulka iniyo ku taxdiraan xaquuqta oo ummado deegaanka ka wada nool iniyo simaan tan kale walibu ahaa kaamkan anahda roogo wasiirka dhaqangeelinta maleeshiyaadka oo leeraw hasangeelay ya boonasheena maadaama dadka aan wada deerina markii kaamka kow ha degaayo safaylaanka ma hadnagaan wasiirkaas wadaadadan oo macalin cabdifataax hogaamiyawna usuuna wayo bacweyna ka biy raashin dadka dhan misla deerna laakiin raashinga ka biy marka insha allah yoona wadaadadaas aan ma hadnagaan laakiin mahaayna wal kale oo gacan kusii dheer ilaa hadda mahaayna ama guddiga abaaro nagaday kuwa ganacsiga iyo kuwa kaleba ama nagadan hay-adaha samafalka dhaliilwiinga kutabadaan aramoogaas waliba lenaa si oo diirad leh oo dadnamo leh wal hal ninku ku bedelaysa hata ninnin dhagamahay wali jare guddi heer dowlad goboleed ee guddiga gurmadka abaaro leeraw ee koonfur galbeed guddigaas ilaa ay hata intiisu hasinka booqdi kaamkun siinsheenay wal oo kaalmee oo beele caalamka ama bulshada soomaaliyeed meelfadaas ku dareerto oo guddiga gurmad ka sheenilay hasin deerta jarte ma aragna maana mahna kor surugna fariinna ma ku hayna laakiin haddii oo nimanka leeraaya wasiirka walaa ninshaani haddii yoo giib ku eeyin walaa wasiirka ninshaani haddii giib ku eeyin ma sheego kora laakiin haddii giibun ku hayna dee wal kale ninshaanan mahay dhegaystayaal barnaamijkeenii halkan ayaynu kusoo gebagabeynaynaa maanta waxaan kusoo qaadanay barakacayaasha ku nool kaamamka ku yaala duleedka magaalada baydhabo iyo sida ay ugu qanacsan yihiin shaqada uu qabto gurmadka abaaraha guddiga gurmadka abaaraha ee ka jira deegaanadan barnaamijkan wuxuu idinkaga imaanayay magaalada baydhabo anugu mukhtaar sheekh aadan dalmar ayaa idinla socodsiinaya inta barnaamijka mid la mid a aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo